labadii isbuuc ee ugu dambeeyey waxaa cirkis ku sii shareeray islamarkaana halkii ugu xumeed gaaray khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya ee ku muransan kursiga maqaarsaarka ah ee laga hago siyaasadda ka dhankaah ummadda muslimka ee soomaaliyeed islamarkaana loogu adeegayo danaha gaalada ee duulaanka saliibiga kusoo qaaday dalka soomaaliya khilaafkan ayaa si tartiib tartiib ah isu soo tarayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda ridada soomaaliya mar kale dib lagu soo camcamiyey villa soomaaliya islamarkaana wax kabedel uu ku samaynayo qodob ka mid ah dastuur gaaleedka ay ku dhaqanto kooxda ridada soomaaliya murtad siciid cabdulaahi deni oo ah madaxa maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabeen puntland oo ay gurguurtana isa seegeen xilligii doorashadiisa ayaa arrintaasi si weyn uga carooday wuxuuna bartamaha sanadkii kii shaaciyey in maamulkiisa uu gebi ahaanba xiriirka u jaray kooxda ridada soomaaliya ee muqdisho islamarkaana ay ka baxeen hannaanka dastuurka iyo wadashaqaynta federaalka sidoo kale bartamaha kii waxaa haddana kala booday labada murtad ee xasan gurguurte iyo axmed madoobe kadib markii lagu kala kacay shir xasan gurguurte damacsanaa in danihiisa shakhsiga ee siyaasadeed uu ku meel marsado murtadiinta isugu yeeray maamul goboleedyada intii fikir ahaan isaga taageersaneed murtad axmed madoobe ayaana xilligaasi taageeray qaadacaadda maamulka puntland wuxuuna wixii intaasi ka dambeeyey guda galay hergelinta qorshihiisa gaarka ah isaga oo dib isugu soo doortay magaalada kismaayo islamarkaana ka hortagay jallaafooyin dhowr ah oo ay kooxda riddadu doonaysay in ay kaga hortagto ajandayaasha axmed madoobe murankii iyo khilaafkii ayaa sii xoogaystay waxay gaartay heer gacanka hadal ah maleeshiyaad kala taabacsan labada dhinac ayaa foodda isku daray meelo kooban oo ka tirsan jubbada hoose halkaasoo si weyn loogu wiiqay loogana adkaaday maleeshiyaadka riddada ee xasan gurguurte siyaasiyiinta riddada ee sida weyn u mucaaradsan xasan gurguurte oo la baxay madasha samata bixinta oo ay ka mid yihiin murtadiin horey xilal madaxweyne ra-iisul wasaare wasiiro iyo jagooyin kala duwan ugu soo qabtay kooxda riddada xilligaana u badan baarlamaanka dawaaqiidda ayaa si adag ugu soo horjeeda ajandayaasha gurguurta ee doorasho gaaleedda uu ugu yeeray qof iyo cod oo ay sheegeen in ay tahay mid baalmarsan sharciyad kusheega gaalada ay u soo meerisay kulamo madhaleysi ah oo labadii bilood ee ugu dambeysay u socday xasan gurguurta iyo mucaaradka ayaa si dhammaystiran u burburay sagaal iyo labaatankii bishan safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegneed saddex iyo labaatankii bishan ee laba kun shan iyo labaatan kadib markii xasan gurguurte uu ganafka ku dhuftay inuu ka laabto wax kabeddelka qodob la xiriira doorashada murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan xubnaha mucaaradka ayaa bartiisa facebooka soo dhigay qoraal gaaban balse gelgelay kooxda xasan gurguurte qoraalkan oo ka koobnaa laba erey oo ah qof iyo qori ayay falanqeeyayaasha siyaasadda ku micneeyeen gubaabo ku aadan mucaaradka oo tilmaan ka bixinaya sida ay haatan xaaladda faraha ugu baxday islamarkaana ay lagama maarmaanka u tahay qoray caaradiisa oo la ysaga horleexiyo gurguurta iyo kooxdiisa shariif murtad oo ku soo fariistay kursiga kooxda riddada soomaaliya xilligaana hamuun badan u qaba in uu mar kale noqdo madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya ayaa isna afka furtay wuxuuna shaaca ka qaaday in xasan gurguurte uu dalka ka wado boob iyo barakicin dadweyne iyo sidoo kale doorasho qof iyo qori ah laakiin xukuumaddu ma waxay ka samaynaysaa maskaxdeeda mase waxay raacaysaa nidaamka dastuurka ku qoran wax kabeddelka marka wuxuu keenay in aan heshiis lagu ahayn waxa hadda jira doorasho lagu geli karin dalka oo ku qaybsamo magaaladii in la yidhaahdo doorasha laga qabanaya oo doorashadiina ay ka muuqanayso ceebo fara badan oo kow ay ka tahay wax aad wada og tihiin dadka soomaaliyeed ay wada og yihiin oo hadda loo bixiyo qof iyo qore qofkiiyo baabuur saaran in la soo dejiyo oo la yidhahdo soo dego ma soconaysid ma gudbaysid ilaa warqadda mataqaanaa doorashada aad ka qaadato taas maxayna gaarsiisay waxayna gaarsiisay doorasho ku dhisan handadaad waxaan la soconaa hay-adaha dowladda shaqaalaha dowladda waa la khasbaa waxaa la yidhaha taga dadka shacabka ee musaafirka ah kuwa magaalada jooga waa la khasbaa baabuurtaa laga dejiyaa ayadoo loo adeegsanayo qori shaqaalaha masaakiinta ee shaqeeya shaqadooda loogu tagaa waa laga soo khasbaa xoogaa lagu qoraa arrimahaas siday u socdeen waxay keeneen in dad ku dhinto sidaa wada ogtihiin oo arrin aad iyo aad lagu xumaada ah isla arrinta doorashooyinka magaalada waxaa barbar socda barakicin marka in loo si bareer ah oo aan xishood lahayn in dhulkiina loo iibiyo barakacow dhaco markii ugu dambaysana dhiig daato dastuur la bedeshay iyo shaati laysku taray madaxweynuhu shalay adaa diidanay maanta inaad dadka ku khasabto xaq uma lehid kuwa adiga kaa horreeyey waxa ay bedesheen waxay samaysteen dastuur kali ahaadeen adiga waxaa bedelatay dastuurkii ciidanka dhinac kale u jihaysay hantidii qarankana waa waxa ku socda boobaan caadi ahayn doorashada qasabka ah ee xasan gurguurte uu rabo inuu ajandayaashiisa ku meelmarsado horseedayna in ajandayaashii mucaaradka loo joojin waayo ayuu ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya xasan cali khayre ku sifeeyey mid horseedi doonto khilaaf hor leh iyo hubantilaan siyaasadeed waxa uu sheegay in xasan sheekh iyo kooxdiisa ay khatar geliyeen dalka islamarkaana xasrado iyo colaado hor leh ay ka abuureen gobollo ka tirsan dalka soomaaliya siddeed bilood iyo lix iyo labaatan maalmood ayaa galabta ka dhiman duxelaadka madaxweyne xasan sheekh waxaana iyadoo ay madaxweynaha u hartay muddadaas kooban aan weli heshiis laga ahayn doorashada heer federaal ee soo socota taas oo dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo dowladnimadaba u horseedi karta khilaaf hor leh iyo hubantila'aan siyaasadeed waxaa sidoo kale magaalada muqdisho ka socda diiwaangelin doorasho aan heshiis lagu ahayn kuna qotontaa qasab qori iyo qafaal waxaa maanta khatar ku jira midnimada dalka waxaa go-ay xiriirkii ka dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland waxaa qaybo ka mid ah gobollada dalka maanta ka aloosan xasarado iyo colaado ay ka wado dowladda madaxweyne xasan sheekh waxaa maanta sidoo kale xaalad adag ku jira ganacsiyada iyo dhaqaalaha dalka waxaa haawanaya suuqyada ganacsiga waxaana dalka dibaddiisa maalgashiyo ku sameynaya ganacsatada soomaaliyeed oo hantidooda kala cararaya duruufaha qallafsan ee ay dowladda hadda jirta dalka ka abuurtay waxaa sidaas daraaddeed ilaa hadda la baadi goobayaa quusna laga taagan yahay dhaqaalihii lagu bixin lahaa ciidamada nabad ilaalinta ee loo qoondeeyey soomaaliya maadaama uu musuq maasuq iyo habdhaqanka dowladda hadda jirta ee hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh ay horseedeen inay dunidu kasii aamin baxayaan dowladnimada soomaaliya waxaan leeyahay madaxweynaha wixii aan horay ugu qaadi weynay kana diidnay madaxweynihii adiga kaa horreeyey adigana lagaa yeeli maayo ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya maxamed xuseen rooble oo isna kadib markii uu shirkii burburay khamiistii lasoo dhaafay shir jira-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa lahjad adag kula hadlay kooxda riddada soomaaliya wuxuuna sheegay in marnaba aanay aqbali doonin muddo kororsi uu ka shanqariyey in xasan gurguurte uu damacsan yahay taas oo uu xusay in horeyba ay ugu diideen murtadkii kan ka horreeyey ee maxamed cabdulaahi farmaajo xasan sheekh wuxuu leeyahay hadduuba madaxweynihii iga horreeyey niyeystay inuu dalkan awood sharci darro ah haysto maxaa diidaya in aniga oo halkan ka soo jeedo aan xoog ku haysta dalka waxaan ognahay dowladda doorasho toosa oo xor iyo xalaala ma raadinayse dowladda ajendaha ugu weyn ay leedahay waa muddo kororsi iyo extension taasna diyaar uma nihin madaxweynahana waa uga digaynaa mar kale iyo mar labaadba xasan gurguurte ayaa isna masraxa lasoo istaagay jawaab ay dulucdeeda isugu biishubanayso hanaankayga horay ayuu u socdaa wuxuuna ku tiraabay oo ay warcelintiisu noqotay sidaan in xasan sheekh aad xagxagataahi soomaaliya waxba uguma tarowaysa war badeecad siyaasadeed suuqa siyaasadda la imaada ha laydinka iibsade laakiin xasanaa cagaarad iyo xasanaa madow iyo xasanaa dheer iyo xasanaa gaaban waxba soo kordhi mayso qofkaan ahay aan ahay kalsoonina waa isku qabaa laakiin waxaan rabaa aan ku celcelinayaa dadka soomaaliyeed wixii aan ka ballan qaadnay shalay yaan ku taagannahay ilaahay idinkiis waana ku taagnaanaynaa maalin walba markay soo istaagaan qof unbaa lagu dhegan yahay laakiin waxaan ummaddaan hore waxba u tarayn waxna u soo kordhinaynin horena aan u wadayn mustaqbalkeedana aan waxaynaynin in maantao dhan lagu mashquulo iyo shaksiyaad qofka ka hadlayana waa shaksi kale shaksi kalewna haystaa bobulism iyo jidka ka qayli iyo siyaasadda shaarica waxaasi dalkan kama shaqaynayaan waxaasi dalkan kama shaqaynayaan
ku darso oo mid ka mid ah murtadiinta kabaqaadka u ah xasan gurguurte oo ah wasiirka gaashaandhigga axmed macalin fiqi oo u muuqday mid dhabarka laga soo taabtay ayaa isna hilfaha u qaaday siyaasiyiinta mucaaradka wuxuuna ku ganay ereyo goodis quursi iyo aflagaade isugu jiray oo haba yaraate eh oo haba yaraate eh wax uu u reebtay aanay jirin markaasuu hadduna yidhi somalilan waa saxsantahay aska socota ninkii khayraha saaxiibkeena dastuur ka hadlaya iyo in la ixtiraamo xuquuqda insaanka ninkii duhur cad habeen madow ku soo ekeeya weerarka ninka saaxiibkiisu ag fadhiya waa dulqaadkiisa la yaabana cabdiraxmaan cabdishakuur ninkaas ayaa wuxuu noo sheegayaa baarlamaanka soomaaliya ayuu ciidankii soo geli guddoomiyihii odaygii jawaabir waxaan isleeyahay diyadiisa ninkaas in loo raacdo sheekhii sheekh shariifa waa saaxiibkaygu wey waxba kama sheegi karo asaga laakiin runtii bannaanjooggaa ku dheeraa axmed ciise cawad maxaa lagu xusho hadda aniga ma garan karo sabab loo xusho sabab ugu jira ninkaas maba joogaba xitaa wakhtiga badankiisa nin iska maqan oo balaayaha maskaxdiisu maqan tahay w adiga afartan baad aragteene ninka cabdiraxmaan cabdishakuur ah oo dimuqraadiga ah oo britishka baasboorka britishka wata qof iyo qori uu soo qoray yacni maba laga filaynba maba laga filaynba waxyaalahaas in loo noqdo annaguna dowladis baa ka hadlayseen ragna waxay soo qorayaan aqoon-yahankii soomaalida oo laga filayay inay dalkan wax ka badbaadiyaan oo dalkan hawshiisa dagaal bay ku boorinayaan
muranka siyaasadeed ee hareeyey kooxda riddada soomaaliya ayaa gacmadaalis ku noqday kufaarta caalamka waxaana xusid mudan in bayaan ay dhowr bilood ka hor soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda silibyadda ah ee maraykanka loogu quusgooyey damaca gurguurte kadib markii warmuurtiyeedkaasi lagu shaaciyey in go'aan kasta oo hal dhinac ah oo aan loo dhammayn aanu heli doonin wax sharciyad ah xaaladdu haatan waxay maraysaa meel xasaasi ah waxayna ku soo aadaysaa xilli dhinaca kale murtad xasan sheekh maxamuud uu gobolka gada ka abaabulayo dhismaha maamul cusub oo ka dhan ah midka murtad axmed mudoobe kaasoo ololihiisa uu dhowaan bilowday kadib markii maleeshiyaadka maamulkaasi axmed mudoobe lagu jibiyey dagaalkii ka dhacay magaalada beledxaawe dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka xildoonka ah iyo gaalada caalamka ayaa khilaafka jira waxay ugu warceliyeen mid dalka gacanta ka bixinaya oo ay ula jeedaan in ay mujaahidiinta la wareegi doonaan magaalooyinka waaweyn ee dalka somalia